waxaa bilihii ugu dambeeyey soo badanayey barnaamijyada habka online-ka la sheego in lacag lagu sameeyo taas oo dadku ay lacaga fara badan ay geliyeen iyadoona afartan iyo sideedii saacee lasoo dhaafay ay barnaamijyo badan oo dad badani lacagahooda geliyeen ay khalkhal ku yimid taa oo keentay inay hawada guud ahaanba ka baxaan magaalooyinka dhuusamareeb iyo gurceel waxay ka mid yihiin magaalooyinka soomaaliyeed ee sida weyn ay dadkoodu u isticmaaleen barnaamijyadaas ustaad cabdisalaam firdho oo ah dhaqaalayaan bartay cilmiga dhaqaalaha ayaa sharaxaya barnaamijyadan iyo waxay kaga duwan yihiin kuwa sharciga ah sida cripto currency oo ah markaasi barnaamij rasmiya markaan ka fiirino marka dhanka dhaqaalaha ka fiirino ma jiro profit boqolkiiba boqol ah wax khasaara aan lahayn xilli kastana dee kuu soo dhacayon wax maaragtay khatara aan lahaynoo iska qaadanayso ma jiro waxaa koolo applicationka aan wetay mar walbaad qof keento waxaa helaysa lacag commissiona helaysay waxyaabaha marka applicationadu dee kamidaba waxyaabaha kow qofku ou shaki maaragta oganla waxaa kamidaba qofkan commissiona helaya qofka marka asagu dee fiiri maayo qofkan walaalkiisa lacagta kalumayda fiiri maayo waxaa u muuqata kontonka dollar ama labaatankan dollar oo commissionka ah ou heli doono mustaqbalka oo u muuqata qaar ka mid a dadkii isticmaalayay qaar ka mid a dhallinyaradii lacagahooda gelshay islamarkaana khasaaraha kala kulmay ayaa dhankooda la hadlay reedooda dheer waxayna sheegeen in ay faa'iido doon ahaayeen balse haatan ay khasaaro wajahayaan
ani ahaana haddaan soo aado saaxiibow ani waxaan ku jiraa dadka maaragtay maalmihii ugu dambeeye galay oo khasaaray baan ku jiraa oo saas uga raacay marka baalka waxay ku tusanaysaa awalba inuu sugayay inay bulshadu ay saad ugu soo badato maalmihii hore dadkii faa-iiday oo hadda oo faa-iiday waxay ku faa-iideen waxa waaye dad dhaxa kuma jirin maalmihii koobaad awalna waxaa la sugaya baalka in dadku kusoo daataan marka adiga tashkiilin badan kadib oo qofkii oo galana moogtahay wuxuu ka faa-iidaa qofkaas wax lacag kale uu ka faa-iida macnaa hadduu qof u sameeyo lacag buu ka faa-iidaa marka halkii qofa uu yaraan wuxuu soo geliyay labaatan qof qof kala labaatan qof qof kala labaad marka baalkii waaba buuxsamaba intii ka riben waa u gaaray marka adig wax degdega keenay waa dadkaas badan oo bulshadii ay saa-id ugu daadatay khasaarahana keenay cabdikariin xaashi cabdi alcadaala waxa uu ugu baaqayaa dhallinyarada soomaaliyeed in ay ka digtoonaadaan barnaamijyada noocan oo kale ah oo uu sheegay in tiro dhowr jeer ah ay kusoo laalaabatay dadkuna aysan waxba ka baran
iskaamarskudaanahaysameynaxkalamaane dadka ugu horeeya ee gala ayay lacagta ku faraqaan si ay dad kale u keenaan marka qaacidadii dadka loo isticmaalay kadibna waxaa dhacday in ay ku khasaaraan applicationkan tiro dhallinyaro ah ayaa afkan ku khasaartay halka tiro kale oo dhallinyaro ahna ay ku faa'iideen muddadii afkan uu jiray oo ku dhow muddo sanad ah waxaa lixdii bil ee ugu dambeysay dadku ay u geliyeen si tarab tarab ah maadaama abku mar walba oo wakhtigiisa uu sii dheeraado kalsoonisii geliyeen waxaan xasuustaa in dad fara badan ay galeen saddexdii habeen ee lasoo dhaafay kuwaas oo ay ka dhigan tahay in wixii ay geliyeen ay khasaareen halka kuwo wakhti hore galna ay faa'iido ka qabteen dadkuna waxay iskugu jiraan saddex qaybood qayb faa'iiday oo faa'iidadooda qaadatay qayb faa'iiday laakiin faa'iidadooda aan la bixin qayb markaas gashay marka oo ku khasaartay marka dadku khasaara waa ku wada jiraan laakiin khasaaraha waa loo kala ninklayiraahdo loo kala badan yahay dhallinyarada qaar ayaa marka ay galeen afka u baxay halka kuwo kalena ay lacaga badan ka sameeyeen iyagii akoonadii aysan kala bixin oo ay leeyihiin dee lacag badan noo shaqeynay marka ayay ku khasaareen dhibaatada marka laga dhexli kara arrintan waxaay tahay lambar one dadku inaydii ay dadkii fuqarada ahaa ee lacagta haystay dhallinyarada ahaa ee wax haystay inay tacabkan geliyeen ee ninka la yidhaahdo ku laabtaan ninka la yidhaahdo muxuu ahaa faqiirnimo iyo shiid iyo lacag la-aan iyo sidoo kale waxaa laga dhaxli karaa dhaawac maskaxeed dee qof maanta lixdan kun ama toddobaad kun oo doolar akoonkiisa u jirtay oo asaga uu lahaa uu aaminsanaa inuu asagu leeyahay oo la bixi doono oo dee baneeno badan oo gelinayay in ay baxdo ee la waayay hal mar oo keliya dhib weyn ayay dadku taayina waa dhibaatada maskaxeed
ma ahan markii ugu horreysay oo abab noocan oo kale ah ay dadku ku xaraqmaan lacagahooda kadibna hawada ka baxo iyada oo aysan jirin cid damaanad qaada lacagaha dadka ka gashay